leeyahay soomaali cadaalad daro iyo maarata wax badan ay dhulka dhigtay shacabka muqdishona waxay sugayaan xuquuqdoodii oo dhamaystiran tan maqaamka caasimadana waa un barnaamij oo kolba dastuurka dib uegisa dastuurka indhow lagusoo lagu soo qoray welina baarlamaanka ayay hortaallaa taas marka waxaan isleeyahay iyadana waktigeeda qaado doontaa caasimadana maqaamkeeda muddo badan ayaa un la sugaayay waxaana isleeyahay hadda xiliyada ku haboonada kusoo aadaysa ayaa un xiliyadan ku beegan caasimada soomaaliyana inay de soomaali xuquuqda ay helayo iyo gobolada xuquuqda ay leeyihiin inay gobolkan banaadir u helana waan qabaa maadaama dad soomaaliyeed oo hadda meel kale aan doorasho u aadaynin amba aan kasoo gelayn ay joogaan waxaan qabaa in xuquuqdooda loo ogolaado de qofka gacanteeda u suganina umagalanina la yidhahdaaye caasimadeeda qofkaan hadda un aanan xaq dhowrin oon xaqeeda iyo siinin saddexda milyan oo shacab oo soomaali oo degan ismale cid kale un xaqeed sii doona ismalihi marka anagu hadda ciddii wax qaadatana xol kuma nihin anagu waxaa naga maqan baan tilmaamaynaa waxay naga maqnay ayaana rabnaa dhawaaqa uun shacabku wixii uu markaas soo yeero wixii la gudboonaado jawaabteeda shacabka ayaan la wadaagi doonaa umana arka hadda sida aan maarata aanu dhigayno inay wax u dhici doonaan rajo badan ayaan ka qabnaa in wixii wax ka duwan ay yimaadaan hadday ciidaas ay dhacdana dee maalinteeda ayaan arkaynaa inaan hor dhaco hadda ma rabo dee waxaana isleeyahay mar walbaba un cadaaladu soomaalida iyaday dan u tahay cid gaaray hadda dansi gaara ugu taa ma jirto dhibaatada cadaalad darada ka timaado na dhibaatadaasi mar walba un soomaalida kusoo laabanaysaa marka cadaalad daro waxaan leeyahay inuun cid walba ay ka foojignaato ayaan rajayneynaa oo dadku ay dhanka cadaalada ay wada aadaan konton iyo afar aydii shalay laga dhigay aqalkii sare maanta waa la kordhi karaa oo wax nasoo daliil oo kitaab ku qoran ma aha waa laga badi karaa waana laga yaray karaa intoodan inta loo deeyaa wixii la qaataya laisu sii celceli karaa intaba waa la samey karaa marka opshino badanaa furan aan leeyahay opshinadaas badan ayaa waxaan ka rajayneynaa madaxda shalaba qaraarkaas qaadato haddana inay ayadu labiskoeda qaraar qaraarka ka duwan kana dhidhan badan dadkana uga dhow uga dhow inay qaataan ayaan rajayneynaa annaguna mar walbaba shacabka dareenkiisa ayaan ku shaqay doonaa haddii ilaa idhaahdo